magaalada baydhabo iyo weliba lekada afuray kulan ka saabsan xujooga iskaashiga wada shaqaynta danayaalka xoolaha kaasoo ay qaban qaabaday wasaaradda hanaanada xoolaha dheertiyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya kulankan oo dareero doona muddo afar maalmood iyo weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda hanaanada hoolaha dhertiyo daaqa koonfur galbeed ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda bulshada qeybo shashar duwan ee magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda hanaanada hoolaha dhertiyo daaqa koonfur galbeed mudane cumar maxamed cabdulaahi ayaan koreen ku hadlay ujeedka guud ee la kuleeyey kulankan shirkamay ku saabsanyaa isxog waraysi tala qaadasho iyo soo jeedin adeega wasaaradda xanaanada xoolaha iyo anhayta bulshada reer koonfur galbeed mayleeraay ma jeelna haddii ilaahay er adee shirku noocun ah sideedii bilood in mar la qabado laisku xog waraysado baahiyaha jar aragday laisku waraysado adeegyada wasaaradda biyaasa ooyo galanta ku haytona aragday dadka la ogeysiiyo caqabadaha jaroona maylairaay caqabadaha jaroona aragday liswarsada shirka ujeedadiis taasa ka saabsanta wasaaradda waxyaabo badan adeegyo badana hayta waayihii hatan damboy adeegyo badana biyaasi oo ku saabsan maylairaay iniya abuur qeybida iniya dadka bulshada daaweyta xoolaha safriya inka daaweyta wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha dhertiyo daaqa koonfur galbeed sandheere maxamed iftiin oo si rasmiyan daafuray kulanka irnishay ku hadlay muhiimadii lata wada shaqayntan dhehayta hay-adaha dawliga ee bulshada hooldhaqatadiyo danayaalka kale shirkuun saddex biloodlaha e waa mashruuc cusub oo hatahaa siyaadiyu layska waraysado la fadaaw wasaaradda walaa yeedaha aytona la eraaw haangna walaa ka qobateen haangna ku gaabideen haangna walsiinku baahanye la eraaw sadidii biloodba mar inay laniiskooyo laysku waraysado la fadaaw wasaaradda way haytay adeeg laka hormariyaaw bulshada xoolaa dhaqadaasu shalay haddii walgalanta inka jarna oo wasaaradda yaada markaasay inogoway waa markii isu dhaladu horma ku dareeraw gurguurude susurunha bilaawe hatana dareere ha gurguurini surunha bilaawni hata dareera fadahay marka dareerkii isugahay marka may fadaane unaga marka si dareeraw koo dabkaa laku ilaaliya dabka inka dhiidoyo la ere eelka inka dhiidoyo la ere marka inay way fadaane walaa una siinkaweerin eelkina noo reebtaan dabkana noo reebtaan jidka toosan nay hegtaan iskaashitooyinka oogka hoolan beertinyaanyada la saaray ama la saaray qudaarto kale la saaraday marola amaw la saaray laku bedelay eesla saarahayo naftatiidiyo eeskaas oo calafka xoolaha la leeyay lama nooc markoo deegaankiya laka isticmaale markoona wala dhoofiye marka isan naftiin ini inu isku waraysan war eeskii isan la abuuray iyo qudaartii ay faa-idin leh dadka xoola daa ama daaweya xoola daaweyaa ama daawooyinka ama farmashigi leh ama xoolagaasay daawada hadda geedka dareerto daawada wasaaraddii eeda hayta daawo nooca hayta wasaaraddii tan hadda dareertona ma ed tan liinbaahanyina ma ed shirkaan saddex biloodlaha ujeedshay intaasu kulankan iyo waliba koran qaaday arrimo ku jawaabowka baayaha jare ee la xiriira caafimaadka hoolaha xiritaanka eeskiyo daagowka iyo la taalowka isbeddelka cimilada